gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay wado interlog ah oo laga hirgelinayo waaxda xalane ee degmada wadajira munaasabada dhagaxdhiga waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe xildhibaano maamulka degmada wadajir iyo qaar ka mid a bulshada degmadaasi gudoomiyaha degmada wadajira ayaa ugu horeyn ka warbixiyey dhismaha wadadani iyo inta ay laagtahay waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan dhagax dhigga maanta aan dhagax dhigayno afar waddo oo ka mid ah waaxda xalane afartaas waddo oo iskaa wax u qabtay ku dhisanayaan bulshada waaxda xalane mudane guddoomiye iyo mudanayaal heer wadajir waxay go'aansadeen inay isku tashadaan ay dhistaan degmadooda waxaa xarunta degmada wadajir ka socoto qaadashada aqoonsiga si ay u noqdaan kuwo codbixiyaal ah marka waan uga bahad celinaa madaxda qaranka iyo midda gobolka iyo golaha shacabka dhammaan in allaala intay ka qayb qaadatay in awoodda shacabka ula soo celsho intaas kadib mudana guddoomiye soo dhawow dhagax dhigga afartan waddo waa kaaga mahad celinaynaa imaashahaaga waa kaaga mahad celinaynaa dhiirigelintaada
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa isna dhankiisa ka mahad celiyey dhismaha wadadani isagoona ku bogaadiyey sida ay uga shaqeynayaan bulshada degmada wadajir dhismaha wadooyinka waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan dhagax dhigga maanta aan dhagax dhigayno afar waddo oo ka mid ah waaxda xalane afartaas waddo oo iskaa wax u qabtay ku dhisanayaan bulshada waaxda xalane mudane guddoomiye iyo mudanayaal heer wadajir waxay go'aansadeen inay isku tashadaan ay dhistaan degmadooda waxaa xarunta degmada wadajir ka socoto qaadashada aqoonsiga si ay u noqdaan kuwo codbixiyaal ah marka waan uga bahad celinaa madaxda qaranka iyo midda gobolka iyo golaha shacabka dhammaan in allaala intay ka qayb qaadatay in awoodda shacabka ula soo celsho intaas kadib mudane guddoomiye soo dhawow dhagax dhigga afartan waddo waa kaaga mahad celinaynaa imaashahaaga waa kaaga mahad celinaynaa dhiirigelintaada
maamulka gobolka banaadir ayaa iyo degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir ayaa wada dhismaha wadooyin muhiim ah